dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa london noogu soo diyaariyey oo noo soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba afar iyo toban sannadood ka hor bishii janawari afar iyo tobankeedii dadweynaha reer tunisiya waxay isugu soo baxeen isgoyska barxadda weyn ee la yidhaahdo xabiib barquba dadkaasi waxa ay ku dhawaaqayeen doonitaanka xorriyad iyo sharaf iyaga oo ku dabaaldegayay xukunkii laga tuuray sida ay dad badani ugu yeedheen keligii taliyihii tunisiya ee sine el abidin ben cali dalka ayuu ka baxsaday siddeed iyo labaatan maalmood kadibna waxa uu ku dhawaaqay inuu iscasilay laakiin iscasilaadiisi qiimo markaasi ma ay lahayn waayo waddankaba waa uu ka tegay maalintaasi waxa bilaabantay maalintaasi waxaa bilaabmay amintii loogu yeedhay kacdoonkii carabta maxaa haddaba isbedelay wadamadii uu guga carabtu ka curtay wadamadii lagu kacay madaxdooda xorriyad ma heleen barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba maalintaasi dhammaan magaalooyinka waaweyn ee tunisiya waxaa ka bilowday kacdoon waxaa keenay wiil qudaarta iibin jiray oo isgubay magaciisu waxa uu ahaa maxamed bawsusi waxa aanu isku gubay magaalada sidi bowsit kacdoonkii dadka tunisiya ay ku rideen maamulkii sida la sheegay naqadka ku xidhay maamul kucaan ahaa waxisdabamarin aan lagu aamini karin xuquuqda aadanaha sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa uu ahaa kacdoon cajiib noqday waxaa lagaga dayday wadamo badan oo carab ah mawjado kacdoon ah ayaa bilaabmay waxa loo bixiyey kacdoonkii carabta ama gugii carabta haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa gugii carabta su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degana magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid eeguga carbeed wuxuu ka curtay syria sida aan la soconno labadii kun iyo tobanka kadib markii kacdoonno iyo isku soo baxyo lagu doonayay isbedel in dalka qaabka loo maamulayo uu ku yimaado ay dadweynihii u horseedeen iyagoo ka cadanayay markaa dictatorship iyo kelitalisnimo oo doonaya hanaan dimuquraadi ah isbedel ku yimaado in ay macnaha ku dhaqmaan ama dalka lagu dhaqo inkastoo tunisia oo ah meeshii uu ka qaaxay isbedel doonkaas yani kacdoonadaasi ay ka curteen ama guga carbeed uu ka curtay waxyaabaha markiiba isbedelay hanaankii wuu isbedelay dimuqraadiyadiibaa yani ka dhaqan gashay hase yeeshee ee dalalka libiya iyo masar iyo yemen iyo syria waxay aada u wajaheen xasilooni dari isbedelkii ay dadweynihii u riyaaqayeen maxaa inta badan ka xasilay inta badan xataa meeshii uu ka curtay oo tunisia ahayd hadda qaabka ay wax u socdaan weli dadka kuma ay qanacsano waxaad moodaa madaxweynaha hadda dalka hayo ee xukunka hayo qays saciid in uu u gurtay xagga kelitilisnimada marka waxaad moodaa isku soo wada duduubo in uu isbedeladii loo riyaaqayay
dadka ka faallooda arrimaha dunida muslimka qaarkood waxay aaminsan yihiin toban sano in ka badan kacdoonkii ka bilowday tunisiya marka ay ugu wanaagsan tahay in lagu fasilan karo isku jir wanaag iyo xumaan suuriya oo kacdoonku bilowday soddonkii bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka iminka ayaa xukunkii laga tuuray bashaar al asad wadamo badan kacdoonku ma uu tisqaadin wixii ka dhacay masar ayaa tusaale u ah waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid waa dhab dowladaha khaliijka oo ay ka mid yihiin sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta waxay aada iyo aada uga shaqeeyeen in uu dhicisoobo gugi carbeyd ee isbedel doonka ay runtii dabada ka riixayeen iyaga oo difaacayay in nidaamyadooda ay burburaan ayna xasiliyaan xasiloonida ay markaa iyaga ku naaloonayeen iyagoo u arkayo kacdoonnadani khatar waxay taageereen xoogagii ka soo horjeeday kacdoonnadaasi in ay midho dhalaan waxayna ku taageereen dhaqaale iyo taageero military iyo mid siyaasadeedba waxay taageereen labadii kun iyo saddexiy tobanka inqilaabkii madaxweyne mursi lagu sameeyey ee uu xilka kula wareegay cabdulfataax assisi boqortooyooyinka khaliijka ee maamulo waxay aada u doorteen xasilooni iyo iyo gacanbir a ku hayn in uu isbedel dhaco taas ayay ka doorbideen waxay aada iyo aada u jilciyeen hanaanadii lagu doonaya hanaan dimuquraadi in uu guga carbeed u horseedo sidaasi oo ay tahay lama dafiri karo niyadda iyo milgaha siyaasadeed ee kacdoonnadii labada kun iyo koob iyo tobankii astaanta kacdoonkan waxaa ka mid ahaa guulihii cajaa'ibka ahaa ee dadyowga mar afduubnaa ay ka soo hooyeen qaar ka mid ah dowladaha carabta ee sida aadka ah loo ilaaliyo intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan